waayahay sheekadan waa murti dhurwaa baa yidhi baa la dhahaa oo sheeko xariirta way ku jirtaa lase waa murti dhurwaa baa yidhi arrintan waxay ahayd gabadh baa maalin geela waxaa raaci jiray wiilasha geela waxaa inta badan raaca ragga wiilasha ayaa raaca wiil baa maanta yidhi geeli anu maanta ma raacaya in laygana siiyo ayaan doonahayaa reerku wiil kale ma haysanin markaa gabadh ayaa la yidhi gabadh yahayto orodoo geela maanta wiilka ka nasi gabadhii baa geelii raacday gabdhahana inta badan waxaa la dhahaa waxaa igu aamin badan ninka gabadh gashaanti ah xoolo raacsaday oo maxay sidaas ku tahay intaa wiilgayaankeeda yaa hor istaagi dhaafina mayso markaa way intay xishoonaysa geed dhinac ka taagan tahay dhinac kalena wiil ka taagan yahay la hadlayo yaa wakhtigii lumaya xooluhuna lumayaan markaa sidaasay noqotay gabadhii geelii yaa waxay lumisay geeli waxaa lumay rimayda ahaa ayaa lumay gabadhii markay reerkii fiidkii reerkii oo geeli keentay yaa la yidhi geeli rimayda ahaa awey iyadoona way cabsato yaan lagu dilin bay istiriyo reerkii bannaankiisa istaagtay balkaali baa la yidhi markaa ma aynan u imanin bannaankii bay ku hakatay oo joogtay iyadoo ka cabsanaysa dhibka kaga imanhaya xoolaha ay fakisay dadkii waalidkeedaha marka arrintaas yaa kor loogu qeliyoon xoolihii awey la yidhi waxaa hadalka loo gaabsadaa habeenkii dugaagga ee duurjoogtaah ee hilibcunka ah reeraha kama fogaadaan khaasatan dhurwaaga markaas wuxuu dhagaystaa dadka hadalkiisa wixii maqan wuu raadsadaa baadi baa maqan haddii la dhaho baadida wuu ka hortagaa meelihii xoolaha lagu raaci jira u kacaa sheekadan waxay leedahay gabadhii baa kor loogu qayliyo la yidhi naaxo geeli rabayd ahaa xagee kuugu dambaysay waxay tidhi raydabta raydabta fooftaankaa yaa iigu dambaysay meeshii raydabka yaa iigu dambaysay ruwaagii baa orday rag baa ka garab orday waa la orday dhallinyarana way orday odaybaa guxuushaa ah oo afka dhurwaaga yaqaana cidiisa yaqaana yaa garab socda waxaa la yidhi dhurwaagii markuu meel joogo yuu ciyey markaa markuu ciyey yaa odaygiibaa wuxuu yidhi dhurwaagu wuxuu leeyahay maaragtay warma anigaan rooraynin ma geela rimayda aan maqnayn oo rimaydu ka soo dhacdaan runrun sheegaynin ma raydabkaan raydabkii ahayn sidaasuu dhurwaagu leeyahay buu yidhi waxaa wuxuu yidhi baa la yidhi markii odhahda si kale aan u soo dhigo warma anigaan rooraynin mase raydabkaan raydabkii ahayn ma geela rimayda aan maqnayn oo rimaydu ka soo dhacdaan run sheegaynin sidaasuu dhurwaagii yidhi baa la yidhi sidaasna waa arrin maarata iyadana sheeka xariira oo murti oo dhurwaa yidhi waa sintaasi ku dhan tahay